sharaf iyo maamuus iyo raynrayn bay ii tahay inaan soo booqdo buutada tobnaad ururka afartan iyo sagaalaad qaybta afartan iyo saddexaad baar dheere warkiina waan hayaa taliyaha ii warramay dhacdadii nabaddiidku ay isku dayeen rabadaantii waan la socday sidoo kale waan idka hambalyaynayaa waa isbarasho khudbad dheer ma jeedinayo waxaan rabaa inaad ii sheego bal kow magacaygu waa saree guute ali bogmadow waxaa laga yaabaa rag baa maqlay magacaa waxaa la ii soo bedelay oo xilka aan la wareegay inay ahayd shalay oon kismaayo ka degay warka waad haysaan baan u malayn fulaxantii ma mooge anna waan idiin sheegi haddaana idinla qaybsan oona dareenkayga idin tusin anaa been isu sheegaya dhacdo foolxunoo aan dawladnimo ahayn ciidannimo maba ahaynbe oon soomaalinimo ahayn yaa kismaayo ka dhacday saraakiisha aad arkaysaan ee ila socday iyo anigoo xil in laygu wareejiyo u socda yaanu ka degnay kismaayo annagoo baraadla oo u haysanna anna inaan xilka la wareego iyana kormeerkii caadiga aha inay wadaan ilaahay amarkii ma dhicin dayaaraddii inaannu ka degno waa naloo diiday waa nasiib darro waxaan idinku sheegayaa meel walba way ka dhawaajisay yaa saraakiisha maxaa loogu diiday yaa waa su-aal la isweydiinayo dabcan markaannu idinka tagno idinna weydin isweydiin oo waxaynu odhan war maxaa jira layskama diideen wer maxay sameeyeen waxba maanaan samayn xaraam calayk rag baa murmi oo odhan maya waxbaa jira war kitaab miyaan mara waxba ma jirin marka waa nasiib darro laakiin waa laga soo kabanayaa qof iyo labo dawladdu isma taagayso ninkii aan dawladda rabin aanoon qofna magacaabaynin meel xunbu inoo wada ma raacayno ilaa burburkii dhib baynu soo marnay waxyaalo badan baa dadkeenna ku dhacay waxaynu la'ayn oo aynu u hamuumayna midnimo iyo dawladnimo tii baynu hellay intii dawladadeennu soo martay hoostaan ka xariiqayaa tan maanta joogta ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxda ka yahay wax dhaamaa inama soo marin taasaan taageersanahay anu xoogga dalka soomaaliyeed janan ah taliyaha qaybta afartan saddexaad taasaan taageersanahay waxaan taageersanahay wax alaali iyo wixii midnimada soomaaliyeed raba waxaan taageersanahay wixii qabiilka ka fog waxaan taageersanahay wixii daacadin oo aaniyadsan ah waxaan taageersanahay waxaan gacan la lahayn cadowgeenna xataa hadday yihiin kuwa aynu jaarka nahay waxaan soo dhowaynayaa qof kasta oo soomaalinimadu ay ku dheehan tahay garbahaarey si khayri caadi layga soo dhoweeyey qabiil maan ahayn sarkaal soomaaliyeed oo janana oo qaybta loo soo bedelay baan ahay anna saasaan aaminsanahay waana suuragal halkan inaan saldhig ka dhigto waa macquul weeye suuragal weeye marka hawada oo fiican ururka afartan iyo sagaalaad oo quruxsan inkasta oo aan arko ma afar hablood baa aaway hablihii ciidankiinu hablaha ma qortaan miya waan kaftamaya way buuxaan waan arkaa waan arkay waan arkay iska jooga waan arkay marka waxaan leeyahay isbarashay ahayd maasha allah maasha allah maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad inaan idiin imaado oo idinla joogo oon howlgalka idinla qaybsado oo farxa iyo wanaag iyo guusha aan la qaybsado oo dhibta aan la qaybsado oo hadday naxad inay timaadaan aan la naxo oo hadduu qosol jiro aan la qoso taasaan u joogaa taasaan ku tala jiraa sidii uu taliyihii nuu sheegay baahi badan baa jirta oo anigaba ii muuqata hadday dirays tahay hadday kabihii tahay hadday hub tahay hadday gaadii tahay hadday daawadii tahay allaale iyo wixii ciidanku u baahnaa oo dhan waxbaa dhiman laakiin haddii aanu gacan isqabsanno anna aan dadaalo waa suuragal isbeddel inaan keeno ama aynu wada keennaba anoo isku hallayn qaba ah dawladdaas suuban aynu leenahay waxaan jeclaan lahaa in wakhtigu dheer yahay oo hadalkaan sii wada laakiin wakhtigaan nagu gaaban waxaa mar kale ii farxa inaan iskuin hortaago oo aan idinla hadlo oo idinla qoslo oo qalbigayga saafiga aan idiin sheego maasha allah waxaan idiin rajaynayaa guul baan idiin rajaynayaa waxaan hamisanahay inaan soo noqdo oon meelahan fadhiisto intaa idinkaga tegi maayo maadaama aan idiin imid waan jeclaan lahaa inaynu waan jeclaan lahaa inaynu hilbo wada qalanno laakiin wakhtigaa nagu yare laakiin anaa hilbi idiin qalaya waxaan rabaa neef weyn oo geela in loogu loogo allahuma salli calaa maxamed waa waa ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad barashay ahayd khayr baan idin rajaynaya guul baan idin rajaynaya aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu